allaha u naxariista waxaa maanta magaalada kismaayo lagu aasay marxuumad maama batraan maxamed cabdileh oo horay xilal kala duwan uga soo qabatay hoggaanka haweenka deegaanada dowlad goboleedka jubbaland aaska marxuumadda waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan sida culimmada haweenka dhallinyarada odayaasha dhaqanka iyo weliba ehelkeeda qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay aaska marxuumadda ayaa uga tacsiyedeeyey geerida ku timid marxuumad maama batraan iyagoona sheegay in maamada ay ka baxday bulshada reer jubbaland inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland uga tacsiyeynaynaa geeridii ku timid walaasheen badraan maxamed cabdulle oo saaka ku geeriyootay magaalada maayo oo tii rabbi ay u timid ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu beer beeraha jannaad uga dhigo qabrigeeda ilaahay subxaana wa tacaala gurigii ay ka soo baxday guri uga khayr badan inuu uga dhigo runtii qof qiimo badan oo wanaagsan oo tiir muhiima bulshada dhexdeeda ka ah iyo deegaankan jubbaland ayay ahayd oo lagu yaqaanay nabadda muxuu ahaa horumarka dadka isu keenidda een, khayr ka shaqaynta waxaan uga markhaati kacaynaa runtii inaan meelo fara badan aan isla joognay oo maaragtay bulshada la isugu keenayey oo wanaag laga shaqaynayey ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa marti la jecel yahay inuu uga dhigo ilaahay ka dhigo qabrigana ilaahay u nuuriyo dhammaan bulshada reer jubbaland waa uga tacsiyeynaynaa geeridaas walaasheen ku timid إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح على النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آه، نف walbo geerida way dhadhaminaysaa ilaahay ha u naxariiso maan badraan Eh, run ahaantii eh, in muddo ah waa isla shaqaynay qof aan daris ahayn oo aad wanaagsan ayay ahayd ilaahay subxaana wa tacaala waxaan aga rajaynayaa inuu janatulfirdowsa ka waraabiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan aga rajaynayaa qabriga inuu u waasiciyo inuu qabriga aga dhiga beerbeeraha jannaad ka mid ah inuu ilaahay qabriga u u iftiimiyo Eh, waxaan leeyahay ummadda reer jubbaland iyo guud ahaan inta ehel iyo qaraabana eh, sabr iyo iimaan allaha ka dhanka kale qaar ka mid ah ubadkii ay ka tagtay marxuumad maama batraan ayaa iyaguna warbaahinta la hadlay inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan halkaa ugu tacsiyeynaa hooyadii batraan maxamed cabdille oo saaka ku dhigantay magaalada kismaayo waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed inay ugu soo duceeyaan inuu ilaahay qabriga eh, uga dhigo beer beeraha jannada ka mid ah waxaana kaloo ka codsanaa bulshada soomaaliyeed qof allaale qofkii deyn ku lahaa inuu annagana la soo xiriiro oo waxaa weeye annagaa wiilasheedii ah ehelkeediina ah magaalada kismaayo inaan joogno meel kasta een ummadda soomaaliyeed ay joogto waxaan ka codsananaa qofku wax ku sheeganay inuu annaga nagu soo hagaajiyo qofku wax ka tabanayana waxaan ka codsananaa inuu dar ilaahi u cafiyo Een, halkan maanta waxaan joognaa qabrigii hooyaday ilaahay ha u ashciyo qabrigeeda ilaahay ha u dembi dhaafo wixii waa ay dhex mareen ha cafiyaan wixii deen kule nagaa joogno deenteeda bixinayno wixii deen kule heedna deemaheedii nin walba wuxuu iska bixin karaa iska bixiyo Een, wixii waa isqabteen waxaan rajeynaynaa inuu asagana cafiyo ayadana ilaahay qabrigeeda u waasiciyo insha allah waxaan wax walba oo ayada laga tabanahayo ha laiska cafiyo wixii deemaha annagaa joogno annagaa bixinayno insha allah nala soo xiriira ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa ka tacsiyedeeyey geerida ku timid allaha u naxariistee marxuumad maama batraan oo horay xilal kala duwan uga soo qabatay hoggaanka haweenka deegaanada dowlad goboleedka jubbaland